maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa xukunka kiis dacwadeedka ah oo loo haysto ayaan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir qaybta qaabta laanta caadiga maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka boqolyolabaaatanfaqradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay shan boqol toddobaatan iyo toddobo laba kun saddex labaatan kaasoo eedeysanad ay ka tahay ayaan abuukar maxamed malab ina mulki maxamed axmed dhalatay kowdii bishii koowaad kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii ku dhalatay muqdisho degan muqdisho kuna xiran xabsiga dhexe ee xamar kuna eedeysan qodobada laba boqol labaatan iyo kow fakradiisa labaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka saddexaad ee xeerka lambar kow soona baxay kow labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo toban xeerka hortaga lacag dhaqista oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee isla xeerkaas iyo qodobka labaad fakradihiisa koowaad iyo labaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqis iyo maalgelinta argixisada xeer lamber kow soona baxay kow iyo labaatankii bishii labaad laba kun lix iyo tobanka xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka boqol iyo todoba faqradii saddexaadeed isurka meelgaarka waxay dembiile ayaan abuukar maxamed malab ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka laba boqol labaatan iyo kow faqradiisa labaad xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxayna uga xukuntay shan sano oo xariga sidoo kale waxay ku hesha faldembiyeedka ku xusan qodobka saddexaad iyo faldembiyeedka ku xusan qodobka labaad fakradiisa koowaad iyo labaad oo lala akhriyay qodobka sideed iyo labaatanaad ee xeerka kahortaga lacag dhaqis iyo maalgelinta argixisada waxayna uga xukuntay afar sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya sideed kun oo doolar waxay ku xukuntay wadar guud oo xabsi ah oo gaaraya sideed sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya sideed kun oo doolar xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay